إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qarax khasaare nafeed sababay ayaa ciidamada dowladda federaalka waxaa lagula beegsaday degmada kaaraan ee magaalada muqdisho howlgal gaar ah oo lagu beegsaday mas-uul ka tirsan maamulka deegaanka garas baalley ee duleedka magaalada muqdisho ayaa wuxuu ka dhacay degmada dayniile ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday toddoba fariisinna oo ay ciidamada shisheeyey iyo kuwa dowladda federaalka ku leeyihiin gobolka shabeellaha hoose waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa faahfaahin ka bixiyey waxqabadka wilaayada dhanka arrimaha bulshada maamulka puntland ayaa madaxweynaha dowladda federaalka ku eedeeyey inuu ka dambeeyey dagaal dhimasho sababay oo habeen ka hor ka dhacay duleedka magaalada garoowe mucaaradka puntland ayaa madaxweynaha maamulkaas ku eedeeyey inuu doonayo inuu qori caaraddii ku hirgeliyo doorasho ku-sheeg u sahlaysa in uu muran la-aan kursiga mar kale ku fariisto wilaayada islaamiga ah ee gadow ayaa deeq raashiin ah gaadhsiisay dadka ku dhaqan deegaanka shaanqolow ee wilaayadaas madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa lagu eedeeyey dhulboob uu ka wado magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ku dhowaad toban ruux ayaa ku dhintay dab ka kacay dhismo ku yaala dalka new zealand ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo faahfaahsan qarax khasaare nafeed sababay ayaa ciidamada dowladda federaalka waxaa lagula beegsaday degmada kaaraan ee magaalada muqdisho iyadoona dhanka kale ciidamo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ay howlgal gaar ah oo ay ka fuliyeen degmada dayniile ee magaalada muqdisho ay ku beegsadeen mas-uul ka tirsan maamulka deegaanka garas baale ee ugu magacaaban dowladda federaalka iyo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolka shabeellaha hoose oo xalay weerar ku qaaday toddoba saldhig oo ay ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ay kaga sugan yihiin gobolka shabeellaha hoose waxaa faahfaahinaya haashim cabdinaasir ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala howlgalla ka fuliyey gobolada banaadir iyo sidoo kale shabeellada hoose haddii aynu ka horreyno dhanka gobolka banaadir rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan qaraxa lagu weeraray ayaa ku sugnaa xaafadda loo yaqaana kawambari ee ku taalla degmada kaaraan ugu yaraan afar askari oo ka tirsanaa ciidamadii halkaa ku sugnaa ayaa waxaa soo gaaray dhaawacyo kala duwan isla banaadir rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sidaas oo kale waxay qarax degmada dayneele kula beegsadeen talay ku-xigeenka ciidamada dowladda federaalka ugu magacaaban deegaanka garasbaalley waxaana soo gaaray dhaawac sida ay wararku sheegayaan dhanka shabeellada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay weeraro kala duwan ku qaadeen fariisimayaal ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gudaha degmadaas qarax kula eegtay ciidamo ka tirsanaa kuwa dowladda federaalka ciidamadan qaraxa lagu weeraray ayaa la socday mooto waxyeelle ayaana soo gaartay walow aanaan helin tafaasiil dheeraada oo ku saabsan tirada rasmiga ah ee wax ku noqotay isla shabeellada hoose ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay waxay dagaal culus ku qaadeen fariisin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalku ay kaga sugan yihiin deegaanka buundada sabiid ee duleedka degmada afgooye sidaasi lamid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay dagaal toosa ku qaadeen fariisimo kala duwan oo ciidamada dowladda federaalku kaga sugan yihiin duleedka degmada afgooye waxaana ka mid a goobaha la weeraray halka loo yaqaano munkayga iyo sidoo kale haanta dheer ee degmada afgooye weerarada shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xalay ka fuliyeen waxaa sidoo kale ka mid ahaa weerar lagu qaaday ciidamo ka tirsanaa kuwa dowladda federaalka kuwaas oo ku sugnaa magaalada marka gaar ahaan dhanka xeebta halkaas oo laga maqlayay dhawaqa rasaasta isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay dagaal culus ku qaadeen fariisin ciidamada shisheeye ay ka samaysteen buundada deegaanka bariire halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa ugandha howlgallada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xalay ka fuliyeen gobolka shabeellada hoose ayaa sii socday waxaana weerar saf ballaarana lagu qaaday fariisimayaal kala duwan oo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalku ay kaga sugan yihiin degmada jannaale ee gobolka shabeellada hoose dhowr xero oo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalku jannaale kaga sugan yihiin ayaa si wadajira waxay ula kulmeen weeraro saf ballaaran ah oo kaga yimid dhanka ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaal toosa ku qaadeen saldhigyo sidaas oo kale ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalku ay kaga sugan yihiin degmada qoryooley ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ee ku sugan gobolka shabeellada hoose ayay xala u ahayd habeen kale oo ay la kulmeen weeraro aysan ka hoyan jasaaka allaahu khayran walalka waaliga wilaayadii islaamiga ah ee bakool ayaa faahfaahin ka bixiyey waxqabadka wilaayada ee dhanka arrimaha bulshada maxamed daayar cali sow ayaa faahfaahinaya weliga wilaayada islaamiga ah ee bakool oo jeediye kelimad dheer oo uu kaga warbixinayay xaaladda guud wilaayada iyo waxqabadkooda dhanka arrimaha bulshada ayaa qaybta labaad ee kelimadda waxa uu kaga sii hadlay waxyaabaha ay u qabteen dadka ku hoos nool harka shareecada islaamka ee wilaayada bakool sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan waxa uu sheegay in muddada wilaayada ay jirtay ay gurmad lixaadda gaarsiisay toban kun shan boqol oo qoys kuwaas oo ay saameeyeen abaaraha ku dhuftay gobolka maadaama abaaro ay jireen oo isdaba joog ah ee runtii waxa waaye ilaahay subxaana wa taala ha barakeeye guddiga abaaraha harka shabaal mujaahidiin iyo wilaayadoo iskaalmaysanaayo maaragtay raashin baa la qaybiyey masaakiin badan baa loo gurmuday dadka hadda wax la siiyey oo gacanta mujaahidiinta ay gaartay oo raashin la siiyey waa toban kun iyo shan boqol waay oo qoys toban kun iyo shan boqol oo qoys ayaa wax la siiyey xagga biidhaaminta markii aan fiirinana waa saddex boqol siddeetan iyo toddoba booyadood ayaa la dhaamiyey oo dadka maaragtay masaakiinta ah aysan biyaha meel dheer ka keensan karin loo keenay waa jirtay ilaahay waa ku mahadsan waxa uu soo hadal qaday dhanka caafimaadka waxaana uu sheegay in wilaayada iyo maktabka caafimaadka ay daaweeyeen in ka badan labaatan kun oo ruux oo ku dhaqan wilaayada bakool walaalaha marka m c ajida iyo isbitaalada ka shaqeeyo taqriirka ay noo soo gudbiyeen muddadan hadda wilaayada ay jirtay dadka la daaweeyey oo daawo la siiyey waa labaatan iyo laba kun lix boqol labaatan iyo shan qof ayaa la daaweeyey oo gacanta mujaahidiintu ay gaartay oo daawo m c ajida iyo isbitaalada ay ka qaateen
gabagabadii kelimadiisa waxa uu kaga hadlay doorka in ku dhow labaatan qabiil oo ku dhaqan wilaayada bakool ay ku leeyihiin difaacidda shareecada islaamka waxaana uu sheegay in hoggaanka odayaasha dhaqanka qabaa'ilada ee ku dhaqan gobolka bakool inay socdaallo ku mareen gobolka iyagoo bulshada kala hadlay xamlada uu ku dhawaaqay xasan sheekh waxaana uu sheegay in allah fadligiisa wilaayada bakool uusan ka soo bixin hal macawisley ah qabaa'ilka waxa waaye ilaa labaatan qabiil taqriiban ku dhudhowaad ayaa degan oo qabaa'ilka soomaaliyeed ay isugu jiraan maa iyo maxatriba runtii waxa waaye qabaa'ilkaas ilaahay subxaana wa taala ha barakeeye waa qabaa'il ku qanacsan islaamka gaar ahaan wilaayadooda ku qanacsan masaayaadkooda waxaa ka mid ah in maxaan ku idhaahdaa ay yihiin ansaarta jihaadka bariga afrika jazaahum allahu khayra aljazaa runtii waxa waaye waxyaabaha xusida mudan waxaa ka mid ah sida horeba aan usoo sheegay jawlo oo iyagu ay galeen oo maarata ay soo wareegteen oo ay dadka maarata ka wacyigelinayaan ee ay ugu digayaan barnaamijka la dhihi jiray mashruucii macawiisleyda ee fashilmay allah baa ku mahadsana wilaayada islaamiga ee bakool hal qof oo macawiisle ah kama soo bixin masaayaadkooda waxaa ka mid a nisaacaadka qabaliga ah ma ka jiro meeshaan qabaa'il isqabqabsanaayo oo kala dhici reer hebel reer hebel ma jirto dadku waxay dhaqan geliyeen jazaahum allahu khayra jazaa inama almu'minuuna ikhwa si kastaba ha aatee wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa ku tallaabsatay horumar lixaad leh halka qaybaha wilaayada ay kaga sugan yihiin shisheeyahana laga dareemayo dib u dhac ballaaran
maamulka puntland ayaa madaxweynaha dowladda federaalka ah ku eedeeyey inuu ka dambeeyey dagaal dhimasho sababay oo habeen ka hor ka dhacay duleedka magaalada garowe warkaasi war kale oo ku aadan mucaaradka puntland oo madaxweynaha maamulkaas ku eedeeyey inuu doonayo qori caaradii inuu ku hirgeliyo doorasho ku-sheeg u sahlaysa inuu muran la-aan kursiga mar kale ku fariisto wararkaas waxaa inooga waramaya cabdulaahi yaasiin jaamac
kadib dagaal dhimasho sababay oo habeen hore ka dhacay duleedka magaalada garowe ka oo u dhexeeyey ciidamada maamulka puntland iyo kuwo ay soo abaabuleen mucaarad ka soo horjeeda doorasho siciid cabdulaahi daniga puntland madaxweynaha ka oo uu qabanayo ayaa waxaa arrintaas ka hadlay maamulka puntland wasiirka arrimaha gudaha ee puntland cabdi faarax juxa oo ka dhigan gacanta midig ee siciid cabdulaahi dani ayaa saxaafadda la hadlay wuxuu sheegay in weerarka ay soo qaadeen ciidamo ku sugnaa beer uu leeyahay mid ka mid ah gacanyarayaasha madaxweynaha dowladda federaalka ah xasan sheekh maxamuud waxay wax u dhaceen nasiib daray ahayd wixii xaladka dhacay wax hore dhowr jeer hore dhacana way ahayd waxaa lasoo weeraray ciidan waday qalabkii doorashooyinka oo gudbi lahaa oo airboortka meeshiisa marayay waxaa soo weeraray niman is-abaabulay oo jabhad ah oo ku jira beertii khadar cabdiraxmaan faroole oo ah ergagay gaarka ah ee xasan sheekh maxamuud ciidan halkaa xaruntiisa ku jira ayaa soo weeraray laba nin oo booliisana meeshaas ayaa lagu dilay ee, qa- hanti badan oo meesha oolayd oo gas stationayana waa ku ee, ee, burbureen Ee, dee arrintaas nasiib darrada ah ayaa xalayto ee, dhacday maamulka puntland wuxuu si cad u sheegay in xasan sheekh maxamuud asigu uu weerarka ka dambeeyey maadaama uu horay u sheegay in puntland qalalaaso uu ka dhici doono haddii siciid cabdulaahi danne uu isku dayo in uu qabto doorashooyin aan la isku raacsanayn wasiirka gudaha ee puntland cabdi faarax juxa ayaa waxa uu si cad u sheegayaa in madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud uu weerarka qorsheeyey waxaa la sooran karaa qiyaamihii xasan sheekh sameynayay wuxuu ahaa ergeygiisii khaaska ahaa ee ganacsiga ee khayradar cabdiraxmaan faroole inuu xalay weerarka airboortka isagoo uu ka dameeyey waxaa la sooran karaa marka madaxweynuhu markaana waa la yaabaneen waxa uu arko laakiin waxa uu arkay waxay ahayd wax isagoo uu qorsheeyey oo gacanta ku hayay mar haddii ergeygiisii uu falkan xalay ka dameeyey isagaa iyadaas micnaynaysa saan u aragnaa annagu maamul goboleedka puntland oo ah kii ugu horreeyey hab qabiil ku dhisan ee soomaaliya laga dhaqangeliyo waxaa dhowr iyo labaatan sano oo uu jiro xilalka ku kaltamayay siyaasiyiin kasoo kala jeeda magaalooyinka gaalkacyo qardho iyo garowe madaxweynaha iminka kursiga ku mintidaya saciid cabdulaahi danne ayaa kasoo jeeda magaalada qardho halka ninkii asiga ka horreeyey ee cabdiweli maxamed cali gaas uu kasoo jeeday magaalada gaalkacyo iminka qolooyin reer garowe ah ayaa waxay u arkaan in xilli xiloodkoodii la joogo laakiin siciid cabdulaahi danne oo kursigu u dhadhamay ayaa arrintaa kasoo horjeeda cabdi faarax juxa wasiirka gudaha ee puntland ayaa ka hadlaya waxa ay doonayaan siyaasiyiinta kasoo horjeeda koox reer nugaaleeda la yaqaano magacyo leh ee, intaanba abaabushay siyaasiyiin isku sheega ee, iyagu yidhaahda waa markayagii ceelka annaga markayagii aanu ka cabbi lahayn weeye wax kaloo soconayaana ma jiraan barnaamijkana hala joojiyo himiilada dadka reer puntland iyo hindisaheedana waa hor istaagaynaa taan un baan ku tuhumaynaa laakiin waxay u taallaa een, een, sharciga ayay u taallaa inay iyagu magacyo wixii magacyo ay sheegaan cabdiraxmaan gablax oo horay isugu soo taagay xilka madaxweynenimada ee puntland kuna guuldarraystay deegaankiisuna yahay magaalada gaalkacyo ayaa wuxuu ka mid yahay mucaaradka kasoo horjeeda in siciid cabdulaahi danne uu wakhtiga dheeraysto inkastoo ninkaani aanu ku jirin qolada abaabulan ee garowe ku sugan haddana waxa uu la dhacsan yahay sida ay wax u wadaan gablax ayaa ka warramaya waxa siciid cabdulaahi danne uu doorashada ugu mintidayo amaba damacsan yahay Eh, madaxweyne wuxuu u socdaa inay soo baxaan saddex xisbi iyo wax lamid saddexdaa xisbi marka la soo saaro ummadda inteedii kale waa laga reebo arrin dheeres waa ku jiraayo waxaa loo socdaa markii deegaanka laga codeeyo eh, waxaa ku lamaansan saddex baa soo baxaysa ama shan ama afar ama kuwaas uu jecel yahay waxaas uu jecel yahay weye waxa anigu jecelahay baa soo baxaya nabaraan isku dhuftay waa anigu dad yaa soo baxay markay soo baxaanna dee waxaa loodaa siyaasadii dalku xisbiyey ku wareegtay xisbiyow ee ee maxaa ku rahda waa kaasoo madaxweynaha waqtiga loo kordhinaya oo isan ahayn waxaa la sameynaya yacni kontroolkii dalka ayaa waxaa la rabaa in lagula wareego waxa lagu sameeyey qori caaradiis iyo ballanqaad aan jirin dhinacyada iminka puntland ku loolamaya ee iska soo horjeeda mid weliba waxa uu haystaa ciidan iyo hub fara badan waxaana muuqata in saacadba saacadda ka dambaysa lasii kala fogaanayo waxaana laga baqayaa in dagaallo lagu hobta ay labada dhinac dhex maraan wilaayadii islaamiga ah ee gadow ayaa deeq raashin ah gaarsiisay dadka ku dhaqan deegaanka shanqolow ee wilaayadaas maxamed ciise ayaa faahfaahinaya maamulka islaamiga ah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee wilaayada gedow ayaa raashin gaarsiiyey dadka ku dhaqan deegaanka shanqalow ee hoos tagta degmada baardheere ee wilaayada islaamiga ah ee gedow sagaal boqol iyo lixdan qoys ayaa sidii loogu talagalay ugu faa'iidaystay raashin qaybintan ay sameysay wilaayada gedow qaar ka mid a dadkii masaakiinta ahaa ee ka faa'iidaystay raashin qaybinta ayaa ka warbixiyey waxyaabihii la siiyey maayo axmed cali cabdi raxmaan dheere deegaanka shangolow xaaf bure xaaf bariise iyo xaaf suqure lama gasa aan bure iyo kartoon timir ah lama agsalida walaayada shangolow yeesheedi maya maya weligay hore magaadan axmed ibdiyeweydinga lare magaabay shongolow raashin haaf bure haaf bariise haaf sokore lama birood oo alhamdulillah aan boore ilaa masjidda hale eh, tamar kortuunga alxamdulilahi muslimiinta khaasa mujaahidiinta aantaasa kaali shongolow in ilaahay barakaayo idabkuda ilaahay jibi aantaasa ka do-aaya maya maya maya ogol iyo kow hormaaran hilaag alagariid dhulgariid alagariid sidoo kale waxay allah uga mahadceliyeen deeqdan iyagoona mujaahidiinta bogaadiyey maanta waxaa la siiyey eh, saddex xaaf oo kala ah iyo laba caan boole ah iyo laba caag saliid ah mujaahidiinta maasha allah maasha allah ilaahay ha gargaara قالت الله جبي مسلمين الله قوية إن شاء الله تعالى درين كيد الحمد لله عادي هذا مسلمين الحمد لله هذا أفرح سنين sanbuur macalin manuur eh, shaqalow maanta waxaa liisii haaf bure haaf bariise haaf sonkore iyo timir bartoone iyo laba aag saliide aana boore oo yoon gasacgasace yaa liisii xaraka mujahi- mujaahidiinta anteed kor allah ku dhiga gaalana allaha burburiyi ilaahay yaa uu tuugaya saas firdowso maxamed xuseen shinqadow raashiin bariis sokor baanabooro saliid bur intaas wey inay mujaahidiin gacantooda kor marto garada inay jabto dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale wilaayada islaamiga ah ee gedo ay raashin qaybin ka samaysay qaybo ka mid ah wilaayada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa lagu eedeeyey dhulboob uu ka wada magaalada baydhabo iyo xarunta gobolka baay mahad cubeyd ayaa qodobkaas inooga waramaya dad beeraley ah oo ku nool magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa sheegay in dhulkooda uu ka boobayo madaxa maamulka koonfur galbeed ninka lagu magacaabo cabdicasiis laftagareen waxay intaas ku dareen in dhulbeereedkan oo ku yaala halka loo yaqaano bonkay uu yahay mid ay abkaab ka soo gaareen islamarkaana xoolahooda xalaasha ah ay kala baxeen waxayna si cad u sheegeen inay difaacanayaan dhulkooda oo aysan indhaha ka fiirsan doonin iyadoo la boobayo nimiyahow maysiin sheeganaha wadan hata la qobsado ma jar wadan kun abkuaba laha deginaay wadan oo hata binaawo dad la qobs oo hata legeeg hor muud ahoo la qobsado ma jar lewnu leh hoolagaanu ka gadani rewnkumayre qaar obada lere qaarkan unu hoolagan ka gadani makuweelan iniyo hoolagan walka gadani halaalan afiiriyaan un bini'aadan unkuhirne maynoo sugow may fadaani dhulkaan unu le hoolagan halaal ee ka gadani niniinka dilin unun walanka dilin kashal badbaan dadka le dad baydhow hata gaadaw ma eh hataa faraaje meeli dhonyi un laakiin akhyaaro kuana dhibdiidde iyo ku dareerno hoolagan unul le unulni oo ilaahay maali shukrilaha hanshuurni walkasta ku hanshuurni noo ibidkaanuba hanshuurani mid ka mid ah beeraleyda iska leh dhulkan uu haatan doonayo inuu boobo lafta gareen islamarkaana dad uu isagu wato uu meelo kale ka keena soo dejiyo ayaa sheegay inay dhulkooda u haystaan dukumentiyo rasmi ah dhulkaas oo dhul iidan wiin ah oo una gadanay dukumiindiya haysana oo caddaan ah oo canshuurun oona in nootaayo eh rasmi ah haddii lafado hawada ha kadiraana laan welba way saabshay oona inta shay kadiraana dowladda xafiisadii kulli kadiraana maynan in sheegayni abdaasiis sadowsadowka xanaana tuheji hawaali hangatan anta reeraawshi ha guuriyo hayo inta dhulsiinku siyay mashaarici kasta oo la hela dadgooni ee lan dhisa dhula langobada una mashaarida le kuqada kornama dhulka kaan malka dhisaw oo bilaaheedam hadhisi hanoo hadhisi laakiin haamuku weelan waliska fashil ma kore waliska ceeba u korartoba noohoog badanya koley na dhammaayo layna qada korta maayo ini una yacni susato na niin sheegi warbixiinaadka una helnay hubsini lama biyaaji miili dadyey mada usu kamariyayseedi yasyey iyoonahay maamul xumadiisu mayba ku mid aha aha na gorode dhac oo bareer eh oo uswalban lagebidaani anseedohay dowladda federaalka madaxdeeda iyo kuwa maamul goboleedyada iyada hoos taga ayaa ka siman dhulboobka ay ku hayaan dadka shacabka ah waxayna rabaan inay ka gataan hay-ado shisheeye ama ay danahooda gaarka ah ku qabsadaan
warkaan saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan ku dhowaad toban ruux ayaa ku dhintay dabka kacay dhisme ku yaala dalka new zealand wararka ka imaanaya dalka new zealand ayaa ku waramayay in dab xoogan uu ka kacay dhisme ka kooban afar dabaq oo ku yaala magaalada caasimada u ah wadankaas ugu yaraan lix ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen dabkan ka kacay dhismaha qolyaha dabdemiska waxay sheegeen in konton iyo laba ruux ay kasoo saareen dhismaha uu dabka ka kacay iyagoona intaa ku daray in la la-yahay tobannaan kale waxaa la rumaysan yahay in xilliga uu dabka kacaya ay dhismaha ku sugnaayeen sagaashan ruux af ayaan u hadlayay booliiska ayaana sheegay in tirada dhimashada ee la shaaciyey ay ka badan tahay lixda ruux oo ay suuragal tahay inay gaarayaan toban qofood warkii subaxnimo oo saakayaad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan oo inaga intaa